ku dhowaad kun iyo shan boqol oo qoys ayaa magaalada baydhabo lagu qeybiya deeq raashina taas oo ka koobneyd qeybaha kala duwan iyo qudraduruuriga deeqdan waxaa soo gaarsiiyey saldanada cumaan sida uu sheegay sheekh cabdiraxmaan jimcaale oo ah wakiilka hay-adda ama saldanada cumaan ilaahayaa mahad iska lahaa noo suuro geliyey in ayadoo lagu jiro bishii barakaysneedoo ramadaan soo gaarsiino dadka masaakiin oo arkaysaan oo tabaalaysan magaalada baydhabo aad iyo aad ayaa haddii alla kuu roon yahay ugu baahnaayeen cuntadan ka timiday saldanada cumaan oo bil kastoo ramadaan bil kastoo ramadaan la soo gaarsiiyo magaaladan waxaa ka faa'iidaysa dadka arkaysaan oo kun iyo haddii alla kuu roon yahay adof ah u baahnaa masaakiin ah tabaalaysan saldanada cumaan waa u ducoynayaan shacabka soomaaliyeed oo masaakiinta ah waxay leeyihiin jazaakum allahu khayr wajazaa ilaahay hayda barakeeyo adduunyada aakhiradana haddii adduunyadana ku liibaana aakhiradana dembigiina allah ku dhaafo qaar ka mid a dadkii ka faa'idaystay deeqdan ayaa u mahad celiyey dhammaan intii ka qayb qaadatay in raashinkan afurka ah lasoo gaarsiiyo maan mahadsantiin xaafadda wayku koyne xaafadda bardaal ere magaay faadamil ere alxamdulilah ilaahay mahadle soon kastoo la niinsheenase jisakallaahu khayr ajar asanaad allah siinkusii antii dadkun hadhii biden oo sadaqadu mantun mude antalana isku sheen hadhii biden eedii eedaan kama hadsinyin antanga inka badan ilaahay laku filade kabacdeenya laku filade mahadsanta le amaan eed eedaan mahadsanta antan soomaaliyeed oo eega inta kuwada afuryan eedii eedaan kuma hadsinyin meeleraay haafada hore waygu koohe buuljima ini bilkaltan geysaan rajeene gargaarka ninfideen walaaladaan umaan bilkasto barakaysan inihad geysaan rajeene maasinyin magaalada baydhabo waxaa ku nool boqolaal qoys oo danyar ah kuwaas oo intooda badan ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka